hay-adda amuud foundation iyo mashruuc biyo biliirin ee weliba ay ku bilowday deegaanka sheegawaar ee gobolka saleel welibana biyogelin la sameeyay dadka deegaanka horey hay-adda ceelalanku hirgeliidiya munaasabada lakashiidika ay biyogelinta weliba ku qeyb galay gudoomiyaga gobolka saleel xildhibaanada golaha deegaanka degmada sayla iyo madax sare oo ku dareerta hay-adda amuud foundation xiriirihii geeska afrika ee hay-adda amuud foundation axmed cabdi ismaaciil iyo tilmaameyni biyogelinta deegaanka sheegawaare iyo bilaabeen muhiimad weyn lata bulshada deegaanka waxaa sharaf noo anagu amuud foundation maanta in madaxdaas iyo maamuuska kala duwan isku nimaadno inaanu dhagax dhigno biyogelinta degmada ee shaqawaare oo runtii ka mid ahayd degmooyinka waaweyn ee ka tirsan gobolka selil kaasoo anagu camuud ahaan aanu toban sano ka hor aanu ceelka ugu horreeyay aanu ka samaynay dadka deegaankana runtii aan ku ammaanay ceelka inay ilaaliyeen weliba waxna ay ku darsadeen markii dambena baahidii ay sii ballaadhatay dabeetana ay isku bedeshay in biyogelin loo sameeyo anigoo hadalka soo koobaya munaasabaduna ay tahay dhagaxdhig waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka runtii oo dadka degmadana aan u sheegayo oo arrintaa camuud fundhashaan annaka si gaara nagala hadlay aana filay kulli inuu hay-ado badan iyo dad kaloo fara badan uu kala hadlay waan u mahadnaqayaa waxaa kaloo aad ugu mahadnaqayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdillahi ismaaciil saylixi oo isaguna madaxweyne ahaan weliba si gaara noogala hadlay isagoo isaguna dareensanaa intaa guddoomiyuhu dareensan yahayd degmada biyolaanta haysataa in la sameeyo markaa biyo ballaarin loo sameeyo labadooda waxaan ugu mahadnaqayaa in dadkaa deegaanka ay u dadaalayeen annagana wixii karaankayga ilaahi subxaana watacaala uu nagu soo dhiibay markaa aanu keennay waxaan u mahadnaqayaa cidiisaa gaarka ahayd hantidan usoo bixisay oo ahayd daawud jamiil daawud jamiil waxa weeye waa nin muxsina oo walaala oo runtii isagoo ka qayb qaata biyo kobcinta ama biyo kordhinta somalilan ceelal tiro badanna somalilan ka sameeyo annagoo aan mas-uul aanuga ahayn ceelkan halkan ku yaalan isagoo hore u qoday maantana qalabkaa gaadhigaa saaran iyo biyo ballaarintaana se u dhan tahayna isaguna soo bixiyey cid kale aanay waxba kusoo darsanna waanu mahadnaqayno xalay waa maalin khayr leh oo muslimka ay wada sooman yihiin isaga waxaan leeyahay jazaak allah khayr ilaahay meesha ka soo saartay ha kugu abaalmariyo dadka deegaankana waxaan leeyahay saa wanaagsan aad ugu dhiirateen inaad biyihiin aad raadsataan iskudubaga wasaaradda biyo ee gobolka salal iyo odayaalka deegaanka sheegawaare ayaa umahadnageen hay-adda amuud foundation halkani markii koowaad maaha ee amuud foundation wax ka qabato ceelkan horta waxaan kugu soo dhaweynayaa kow iyaga toban sano ka hor ceelka fuliyey dadaal badan magaraysa ood ka samaysay ood la tashatayna in badan maanta waxaa dhalay midhihii oo magaraysa alaabtii oo dhan ba halkan taalla anigoo wasaaradda magaraysa biyaha ka hadlaya afkoodii waxaan aad iyo aad magaraysa u soo dhaweynaya u salaamaya anigoo mar iyo labiyo saddexan ahayn oo gudoomiyaha gobolka oon badan magaraysa kula tashaday oo idin yidhi hawshaasaa jirtaa camuud foundation halkan maahee min xariirad ilaa ma garanaysa haddii alla kuu roonya gobolka intiisa kale wax badanay ka qabtay iminkana ay ugu soo sidaan baa jirta horta idinkood ku mahadsan tihiin waayo daneeyayaal aad baad noo daneysaan inaad cidho nooga soo qaadaan iyo cid kaleba aad baad ugu mahadsan tihiin halkan haddaan nahay beelaha walaalaha ee ku nool beesha sheekhawaare waxaan uga mahadnaqaynaa ilaaha weyne waaxidka ayaan horta u mahadnaqaynaa ta labaad waxaan mahadnaqaynaa barasaabka gobolka gudoomiyaha gobolka selin oo intaa iyo intaa baahida nagu habsatay biyo noogu keenay hibta waanu mahadnaqaynaa ta saddexaad waxaanu mahadnaqaynaa hay-adda noogu markii horena ceelka noo qoday iminkana ka hawlgashay ee noo dhisays ilaahaasaa mahadle kuwa intaa ku tabcay ee maskaxooda iyo maalkooda iyo muruqoodaba horena allah ka jisaasiyaan leenaha cid kastoo gacan ka geysatay inay degmadan sheekhawaare ay biyeesho aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyo ninka muxsinkaa la soo baxay hantidiisa iyo maalkiisa ilaahay ha u barakeeyo owlaaddiisa iyo maalkiisaba ilaahay ha u barakeeyo intiina ku dadaashay malisuduwaha biyaha dhammaantiinba ilaahay baa idinka abaalin doona insha allahu tacaalaa intiina meesha iskuu timid iyo cuqaasha halkanba aad baa ayaan uga mahad celinayaa reeshakwarara degmadana waxaan leehay war biyaha laydin keenay ee laydinku dadaalay insha allahu tacaala gacan fiican waa inaad ku haysaan mashruuc biyogelinta iyo weliba ku faa'iidaysada doonee bulshada deegaankaoo dhibaato ka qabeen biilaanti haysataa